waxaa warar dheeraad ah laga helayaa tallaabo lagu wiiqayo ganacsiga soomaalida oo ay ku dhaqaaqday dowladda koonfur afrika xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dadka soomaalida iyo kuwo kale ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa albaabada la isugu dhuftay maalintii toddobaad oo xiriir ah ayay arrintaasi ku socotaa magaalada johannesburg oo ka tirsan dalka koonfur afrika iyadoona albaabada la isugu dhuftay xarumihii ganacsi ee ay soomaalida iyo ajaanibta ku lahaayeen halkaasi tani ayaa timid kadib markii wiil laba iyo toban jir koonfur afrikaan ah lagu dilay magaalada dilkaasi oo uu geystay mid ka mid ah ajaanibta ku sugan koonfur afrika tan iyo wixii dilkaasi ka dambeeyey waxaa la boobay xarumo ganacsi oo dhowr ah kuwa kalena albaabada ayaa la isugu dhuftay halka qaar kalena ganacsatada lagu qasbay inay ka cararaan xarumahooda ganacsi magaalada johannesburg iyo deegaanada u dhowdhow ee waddankaasi koonfur afrika ayaa maalmihii u dambeeyey laga soo sheegayey boobka iyo dhaca lagu haayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi dilka loo geysanayo ganacsatada soomaaliyeed ayaa ah dhibaatada ugu daran ee ay wajahayaan soomaalida aaday waddankaasi kuwaasi oo aan lahayn dowlad u dooda xuquuqdooda safiirada waddamada kale u jooga koonfur afrika ayaa bulshada waddamadooda u soo jeeda islamarkaana qabta shaqooyin muhiim ah balse safaaradda dowladda federaalka ee waddankaasi xitaa maalin ma soo saarin bayaan ay ugu xun tahay tacdiyaadka xargaha goostay ee waddankaasi kula kulmayaan soomaalida ganacsiga halkaasi u raadsatay